anigu ma garan tukaraq waxa yaallaa ee dad loogu dhammaynayo dagaal iyo colaad hadda ka horna waa nidhi laguma tarmee waa lagu tirmaa nabad iyo barwaaqana waa lagu tarmaa waxaan leeyahay labada qaybood ee soomaaliya maanta halkaa ku dagaalamaysaa waxay ahaayeen labadii qaybood ee nabadda ahaa hadde waxaan filayaa dadka wax kale looma hayn laakiin nabaddaasi waxay ahayd nolol uu dadku ku shaqaysto maantase waxaa ka dhacaya waxa weeye waa dhibaato qax iyo dhimasho iyo baaba keenaysa waxaan soo jeedinaynaa oon madaxda qaybaha u soo jeedinaynaa in ay dagaalkaa joojiyaan oy dadka nabad ugu baaqaan oo dadku ay noolaadaan ee ayna dhiman soomaalidu waxay tidhaahdaa tolaan towfiiq lahayn naagaan tashiil lahayn iyo madaxaan tudhis lahayn midna laguma tafontoof beelo madaxdaa waxaan u soo jeedinayaa inay u tudhaan inay u tudhaan dadka oy ka joojiyaan dagaalka